جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa duhur khamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay saddexda bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo kooxda riddada ayaa hanjabaad adag u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka riddada xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay aaska naqiibkii guud ee beesha xawaadle oo ku shahiiday duqayn diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ay ka geysteen degmada moqokori wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa si adag uga hadashay dhulboobka xooggan ee kooxda riddada soomaaliya ay ka wada magaalada muqdisho iska horimaad u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda riddada iyo kuwa mucaaradka ayaa ka dhacay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo hoggaanka dhaqanka mid ka mida beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada baardheere maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku nool deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kooxda riddada ayaa hanjabaad adag u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka riddada xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta warbixintan waxaa inoo haya khaalid xasan kadib dagaalkii shalay ka dhacay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho oo ku dhex maray maleeshiyaadka gurguurtay iyo mucaaradka riddada ayay kooxda riddada soomaaliya u guudisay hogaamiyaasha mucaaradka gudoomiyaha riddada ugu magacaaban gobolka banaadir murtada mungaab ayaa sheegay in aysan dhici karin banaanbaxa ay qorsheeyeen siyaasiyiinta riddada mucaaradka maleeshiyaadka riddada ayuu amar ku siiyey inay ka hortagaan oo ay kala eriyaan isagoo sidoo kalena guudiyey weerar afka ahna ku qaaday murtad shariif sheekh axmed mudaaharaad ay ku baaqi karaanna ma jirto meel ay xakumaa tarabuunna adiga ma xakudid mana u xilsaarnid sinayna ma xakudid mana u xilsaarid meel ad u calaamay kartana ma jirto ciddii u tagtay agtooda istaagtana dee iyadaa fowdada gacanteeda ku doonatay ciidamada amnigana anigoo gobernatoore ah ayaa halkan ka caddaynaya ugu baaqayo o amrayo inay cid kasta nabadda iyo xasiloonida magaalada ka jirto inay waxyeelayso isku daydo tallaab sharciga waafaqsan inay ka qaadaan siyaasiga marka maanta rabo inuu xukun ku raadiyo yacni xasarad iyo xasilooni darra abuur iyo inuu dhiigga shacabka soomaaliyeed ku daadiya xamar inuu maanta xunku ku raadiyo rabo waxaan leenahay ha loo sheega xamar meeshaas waa ka gudubtay insha allahu mana u laabayso kulla yoom mush ciid maalin kasta ciid maaha saaxiibow haddaad shalay qoray caaraddiis hal mar fursad ku heshay maanta kuu soo noqo mayso maanta kuu soo noqo mayso kabaydaas waa waa cuntee yacni yaynan kugu noqonin libaaxi dhimo waaye kashiinta kashiinta aliqatay kugu noqonin maalinkii shalay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxa uu dagaal xoogan ku dhex maray maleeshiyo ka wada tirsan murtadiinta oo kala taabacsanaa mucaaradka iyo kuwa kooxda riddada soomaaliya dagaalkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka kooxda riddada ee gurguurtay ay burburin ka bilaabeen xaafada siina iyo degmada wardhiigley halkaas oo ay deganaayeen dad shacab ah sidoo kalena jirdilu geysteen dad rayid ah oo ay waayeelo ku jiraan waxaana falkaas kadib goobta soo gaaray siyaasiyiinta riddada ah ee mucaaradka balse maleeshiyaadka xasan shiikh ayaa kala hortegay dagaal xaalada magaalada muqdisho ayaa maanta qasan iyada oo la dareemayo hub urursi dhacdooyinkan ayaana imanaya iyadoo murtad gurguurta uu ku sugan yahay maraykanka khudbad uu ka jeediyey shir ay isugu yimaadeen dowladaha ku buuubay qaramada midoobey ayuuna ka sheegay inuu qabanayo doorashooyin gaaleedka uu isagu wato mahadsanid khaalid mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay aaska naqiibkii guud ee beesha xawaadle oo ku shahiiday duqeyn diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ay ka geesteen degmada moqokori allaha u naxariistee waxaa shalay degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan lagu aasay naqiibkii guud ee beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre oo ku shahiiday duqeyn habeen hore diyaaradaha saliibiyadda maraykanka ay kula beegsadeen gurigiisa oo ku yaala degmada moqokori aaska naqiibka waxaa ka soo qayb galay dadweyne fara badan oo ka kala yimid magaalooyinka maxaas beledweyn iyo buula burde naqiib axmed cusmaan axmed jihaad oo ka hadlay aaska naqiibka ayaa kelimad dhinacyo badan taabanaysa jeediyey isagoona sheegay in naqiibka waxa loo beegsaday ay tahay oo keliya inuu ahaa nin muslim ah oo allaha rumaysan waddada uu ku baxayna ay tahay waddo wanaagsan oo ah midda ugu sharafta badan ilaahay baa ku mahadsan maanta annagoo dul taagan walaalkeen cabdiraxmaan xiirey oo ma xalay gaalo duqaysay amerikan duqeeyey aaskiisii annagoo joogna kii aan hadda maanta ka kala hadlaa aaska dusha taagan kala hadlayna walaalkaas ilaahay baa doortay waxaan leehay shahaadada allaha ka aqbalo isagana tiisa intay ku egaad ma dhaafi lahayn waxaase aad u wanaagsan dariiqa aan leenahay uu ku baxay oo qof nasiibla uu ku baxo ayaan ilaahay ku mahadinaynaa maantayna gaala ilaa ay taargabajareeso u gaarsiiyey inuu hadaf gaalada u noqda gaarsiiyey maxaa yeelay markii horeba gaalada cari u qabto waa nin muslima insha allahu marka xaaladiina ku dhinta naqiibkaas bedelkiisa iyo boqolaal bedelaysaana way taagan yihiin dadkana maanta waxay arkeen xaqiiqda cabdiraxmaan xiiri loo dilay inay tahay ilaahay dadka kitaabka ilaahay hala qaato shareecada lasaskuda gaalada laga haro inay tahay ayay ogaadeen marka insha allahu cabdiraxmaan xiiri wax kale uma dhiman wuxuu u dhintay gaaladaha laga harana uu leehay ayuu u dhintay dadka dhanaana hadda maanta diyaar u ah inay jidkaas ku baxaan waxaa sidoo kale aaska naqiibka ka hadlay qaar ka mida culummada iyo waxgaradka beesha xawaadle kuwaasoo si adag oola hadlay dowladda silibiyadda ee maraykanka ee dishay naqiibkooda intaa kadib waxaan rabaa inaan fariin u diro anigoo ah oday ka mida odayaasha beesha xawaadle haddana dul taagan meeshii lagu aasay shahiidka sheekh cabdiraxmaan xiiri barre waxaan leeyahay ma seexad doontiin cabdiraxmaan oo kale ciddaan waa ku badan yahay dadka hadda meeshan jooga oo xawaadlana maslaxadooda ayay garteen waxay fahmeen cadowgu waxaan dhibaato ahayn inuusan u keenaynin carada ay ka qaadeen maanta waxaa meesha ka dhacay cara aad u weyn ayaa ka dhacday oo loo qaba gaalo iyo wixii lamid ahaa gaalo waxaan leenaha marka cabdiraxmaan haddii uu tegey xilligiisii ayaa soo galay boqolaal cabdiraxmaan ayaa joogta hawshana meesheedii kasii wadaysa qorshaha hadda loo beegsadana waa iska cadyahay wuxuu ahaa inaw dadkiisa u diidanaa gaalnimada uu rabay tawxiidka iyo shareecada ilahay inay qaataan wax kale ma ahayn haddii aan nahay dadka qabiilka ah oo muqokuri jooga qof aan ka xumaan oo maraykan wuxuu loo yahay aan hore u ogeynay ama hadda maantay aan cadowtaynimada u loo haaya waa ogeynay haddana waxa waaye colkii col ka sii weynaa loo galay sababtay tahay dadkii odayaal ahay oo ku dhaqanka shareeca islaamka cawaadlo u matelay ayuu haddana ou maaragtay ou beegsana qof walbao muslima ayuuna saas u beegsana haddii odayaasha aan nahay beesha xawaadle khaasatan hadda muqokuri jooga aad iyo aad aan waxu nahay xalay qaabka meesha wax uga dhexeen intaas muslimiinaan loo beegsaday odayaasha hadda ku faca oo ku da-a meelaha waa joogaan meelo ka dheerna waa jiraan aagaana waa ka dhow yihiin waxaa loo beegsado keliya waa diinka iyo shareca islaamka inuu ou ku dhaqmaay na dadka ugu yeerayo intaas keliyaha loo beegsado ilaahay ha u naxariisto waa nabadoonkayni aan jeclaynay maxaa heetay haddana sidii aaskiisii ayaan ku jirnaa cadowgaana dilay xilli socda dhaxa ayay aheeday ay dadkuna ay hurdaan oo sidee saac iyo daqiiqado ah waan hurdaynay dugta ayaan ku war helnay waxa waaye dareenkanagana hadda mid hadda lasoo koobi kara ma ahan aad iyo aad baan maaragta aan u cariysanahay nabadoonkii dhanaayo daciddu ay laheeday oo maxay heetay annaga iyo shabaab noo dhexeeyey oo maxay ahaatay maantay wixii dhacay dadka dhum ay weli og yihiin maxay ahaatay duurka naga keenay oo meel walba naga keenay oo shareecada nagu hogaaminayay anigana maxay ahaatay qaladkaan maanta galnay iyo wixii dhammaydba tanaasulnay asigana maaragta shareecada lagu hogaaminayo ahay aad iyo aadaanan uga xunna haddaan odayaasha reer maankuuraba dhammaan odayaasha xuwaad markii dagaaladii dhaceen aniga duurkaanaan u cararnay dib baan galnay waan ka duurka markaan galnay waana lasu wacay ninku asigaana sugu ay oo maxaa ahaatoy dadka dib u dejinayay oo maalinkiina kusoo laabta lahay deegaankiina dadkiina yaa idin imaaday oo maxay ahaatoy maanta waad qaldanteena kasoo laabta dadkaan idi qalday dadkiini maahan dadkiina haddu imaaduuna lahay annagana waan ajiidnay waan ka yeelnay waana soo laabanay aad iyo aad aanan ugu faraxsanaynay sababtoo ah dhibkana haystay oo maalin kastaba lix iyo toban qofood wax ka badan ay naga dhintaan in ka badan ay naga dhaawacmaydey wuxuu ahay ninkaan ninkaan maaragta sababteeda lahay inay intiiba aan kaga badbaadno naftaynuna ay noo badbaado maalkaynuna noo badbaado hurdo xalaalana aan huridno guryahayn inaan kusoo laabano ayay maxay ahato ninkaan sababteeda noo lahay dadkuna hadda way soo degeeno waa lasoo laabtay tanna haddana xaba noo dhibi mayso waxa waaye bedel khayr qaba ayaan sugaynaa insha allah habeen hore ayay ahayd markii xilli saqdhaxa ah diyaaradaha dowladda silibiyadda ee maraykanka ah ay beegsadeen allaha u naxariistee naqiibkii guud ee beesha xawaadle xilli uu jiifay gurigiisa uu ku yaalay degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa si adag uga hadashay dhulboobka xooggan ee kooxda riddada soomaaliya ay ka wada magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed isagoo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir ka hadlay dhulboobka baasan ee ka socda magaalada muqdisho iyo gumaadka murtadiinta ku hayaan shacabka magaaladaasi ee la barakicinayo sheekh muuse cabdi caraale waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir wuxuu ka hadlay dhacdii shalay ka dhacday suuqa siinaaye taasoo maleeshiyaadka kooxda riddada ay kula kaceen dad shacab ah dhibaatooyin kala duwanna uu geysteen iyadoo dad shacab ah waxyeelo ka soo gaartay
oo danta guud ahaa oo ummadda soomaaliyeed nin nool iyo nin dhinta iyo nin jooga iyo nin maqan iyo nin dhala doona intaba ka dhexeeyey waxay noqotay in si dan shaksi ah loo boobo oo loo dhaco oo jeeb maarata yani shaksiya ay maarata yani lagu dhigto maarata yani hantidii dalka soomaaliya maarata iyo dadka soomaaliya ay lahaayeen dhacdada ugu dambeysay waa midda foosha xumeed oo maantadan ka dhacday meesha la yidhaha siinaay suuqa siinaay suuq ummadda caam ahaan ay u ganacsan jirtay oo dawladihii dalkaan soo maray ay maarata yani ay dhiseen oo ganacsi ahaan loogu talagalay oo ummaddu ay ku shaqaysan jirtay oo danyarta soomaaliyeed oo dhan ay u shaqa tegi jirtay oo dadku ay dukaamo maarata miisas iyo meelo yani gaargaar ay ku lahaayeen meeshaasoo kawarqabteen maalmihii dhoweyteen cagta la mariyey ayaan maanta dadkiioo meelay aadaan waayey oo kusoo xoomay inay meelihii ay maarata yani ay dib ugu soo maarata yani gurya noqdaan ayaa waxaa lagala hortegay dhacdo aada u soo xun oo naxariis la-aan ah dadka shaksiyaadka ah arrintaas samaynayena oo horjooga ka ahaa oo maarata yani saraakiil kushaagga ahaa oo arrintaasna waa arrin duuban oo arrin dhacdadaas dhacda dhacda oo maarata la ilaawaayo maaha waa dhacdo qoran waana ilahay idankiisa maalin maalmaha kamid a insha allahu lagu xisaabtami doono oo ay cadaalad iyo nin walba xaqi uu lahaa iyo ninkii wax dulmiyey ninkii la dulmiyey intaba ay maalin insha allahu ilahay idankiisa isku dhimaqi doonaan hadii alla idin waaliga wilaayada banaadir ayaa ugu dambeyn ka hadlay waxa uga aadan shakhsiyaadka ku lug leh boobka dhulka ee ka socda muqdisho ee gaaray heerkay ugu xumaa wuxuuna waaligu diilin u diray ganacsatada iyo maanlaawayaasha ah isagoo sheegay inay diiwaan gashteen dhulal kala boobay iyo cid weliba oo ku shaqo leh adaga waa waa horena waa u sheegnay digniino fara badanna waa laga bixiyey ama walaayada banaadir ha noqoto ama xarakada guud ha noqoto dhulka soomaaliyeed oo danta guuda oo ummadda ka dhexeeya oo nin maqan iyo nin jooga ay wax ku leeyihiin oo nin sakiira nin kabiira uu leeyahay oo nin dala doona iyo nin hadeer jooga ay wax ku leeyihiin ma xalaaloodaayo nin xalaalaysan kara iyo nin maarata yani inta laga gabo oo u baaqi noqon doono haba yaraatee ma jiro nin walbow ka fikir maanta waa joogtaa berri maxaa imaan doona waxaa imaan doonta ilaahay idankii maalmo aan dheerayn in la xisaabtami doono dhulkaas annaga waa noo diiwaan gashan yahay ka walaayahaan shaksiyaadka kulugtalena waa noo diiwaan gashan yihin nooc ay doonaan ha ahaadeen ama niman ganacsato isku shaaga oo xaaraanquutayaal ah ha noqdeen ama kuwa dalaaleeya oo xasangar guurta ayaga u dhexeeya ha noqdeen ama kuwa saraakiil isku shaaga ah oo maar burburinta loo xil saara ha noqdeen kulli annaga shaksiyanay diiwaan noogu jiraan dhulka la doobayna dhammaantiis diiwaano loogu jiraa waxaan leeyahay yaan lacag iyo hanti la iska gelinin dhul dadka soomaaliyeed ka dhexeeya kuwa xalaaloobi maayo dhul caama oo ummadda ka dhexeeya in la yidhaahdo adigu qaado ee aniga lacaga siiyaa jeebka aan ku shubte oo dantayda gaarka aan ku fushade ma arrintaas arrin soconaysa caqliguna keeni maayo cilmiguna keeni maayo diinta iyo dadnimaduna yeeli maayaan nin walbow ha ku lugoyn nin walbow hanti ha iska gelinin nin walbow ha gabanin haddaad gabatana beritoole innagu ha ka weydiinin wix adiga kugu yimaado annaga arrinta aan leenahay waa middaas waana ku celcelinay waana wax qoran waa noo diiwaan gashan yihiin maalin maalmaha kamid ahana layska hor imaan doonaa ilahay idankiisa aa lagu xisaabtami doonaa weliba aan rajeynaya ilahay idankiisa inay maalin dhow noqoto haddii alla idmo hadalka waaliga wilaayada banaadir waxa uu ku soo aadayaa xilli kooxda riddada ee garguurtay ay sii xoojisay boobka dhulka danta guud iyo kuwa shacabka ay leeyihiin ee ku yaalla magaalada muqdisho arrintaasoo ay la daaladhacayaan shacabka caasimadda iyadoo awood looga saarayo dhulalka ay degnaayeen mahadsanid marwan iska horimaad u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda riddada iyo kuwa mucaaradka ayaa ka dhacay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abushayba faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho kaasoo dhex maray maleeshiyaadka oo tirsan murtadiinta oo kala taabacsan mucaaradka iyo kooxda riddada soomaaliya dagaalka ayaa yimid markii maleeshiyaadka kooxda riddada ee gurguurtay ay burbur ka bilaabeen xaafadda siinaay ee degmada wardhigley halkaas oo ay deganaayeen dad shacab ah sidoo kalena jirdil loo geystay dad rayd ah oo ay waayeelo ku jiraan mucaaradka riddada oo uu hogaaminayay shariif murtad ayaa gaaray meel u dhow saldhigga booliiska ee degmada wardhigley waxayna sheegeen inay halkaasi u tageen si ay uga hadlaan dhulboobka uu wado murtad gurgurte waxaana goobta isku qabtay maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada iyo kuwa ilaalada u ah mucaaradka ee halkaasi ku sugnaa dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna labada dhinaca ku dhex dagaalameen dadda shacab ah oo aan hubaysnayn oo xaafadahaasi ku sugnaa waxaa halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dad rayd ah iyo labada dhinac ee dagaalamay mucaaradku waxay sheegeen in dagaalka ka dhacay siinaay looga dilay hal askari oo ka mid ahaa ilaaladii murtad xasan cali khayre halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray waxaa sidoo kale mucaaradka laga gubay hal gaari oo uu lahaa murtad khayre xasan cali khayre oo ka mid ahaa siyaasiyiintii mucaaradka oo ka mid ahaa xubnihii shirka jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in dagaalkii shalay dhacay uu ahaa iskuday uu xasan gurgurta doonayay inuu ku soo afjiro mucaaradka wiilkii aniga gaariga ii saarnaa oo bannaanka joogay ayay gaari sebanah intay soo rideen ayay isaga iyo wiilashii saarnaay bannaanka saldhigga bannaanka barxadda ay kula dhufteen seben midna wuu dhintay allah u naxariista inta haddaan ognahay midna wuu dhaawacan yahay yaa looga daba yimid barxadda siinaay annagaanu lakaga daba yimid yaa iyagoo gawaaridooda ku jira maanta la soo xabadeeyey annagaana la soo meediyadu og tahay oo markhaati leedahay intaa markaan ka soo gudbo jidka markaan soo maraynay waxaa siinaay loo soo diray ciidankii soomaaliyeed oo gurmad u ah inay na soo laayaan annaga waxaa nasiib darra ah marka inaanan maanta isku haystan doorasho aan galno aan dastuur ka heshiinno aan midnimada dalka ka shaqayno wax ayaan daraa inaan isku haysanno war dad masaakiina oo dhulkooda laga barakicinayo aanu gurmanno aan garab istaagno hooyooyin iyo aabbayaal la gumaadayo haddii madaxweyne xasan sheikh iyo ciidankiisu ay aaminsan yihiin inay intana soo xabadeeyaan na aamusin karaan ama na cabsiin karaan horaa loo soo tijaabiyey mana shaqaynayso shariif murtad oo ah hogaamiyaha mucaaradka ayaa dhankiisa ka hadlay shirka jaraa'id wuxuuna ku dhawaaqay in mucaaradku hogaamin doonaan isku soo baxyo ka dhan ah dhulboobka iyo dhibaatada uu muqdisho ka wado murtada gurgurte banaanbaxyadaas ayaa bilaaban doonaa sida uu sheegay sabtida soo socota madashu waxay rabtaa inay ku baaqdo soomaali meelay joogto mudaaharaad oo lagu diidan yahay falalka waxshinnimada ah iyo dhulboobka ka socda magaalada muqdisho mudaaharaadkaas wuxuu bilaabanayaa ilaahay idankiisa maalinta sabtiga ah bishaan aan ku jirna ay tahay toddoba iyo labaatanka wuxuu ka dhacayaa saddex goobood goobta koowaad waa siinaay goobta labaadna waxa waaye dayniile goobta saddexaadna waxa waaye iisheeg tarabuunka tuugada haddaanaan ka hor tegin guryahay noogu imaanayaan kuma joogsanayaan sidaas waa macagtoobeen xuduudday dhaafeen waa ismahadiyeen waxaa la rabaa xadkoodii in lagu celiyo sida aad sheegayseen maanta laga hadlamaya dastuur laga hadli maayo doorasho laga hadli maayo shacaba lala diriro laga hadli maayo ummadda haleesugana waxaa laga hadlayaa tuuganimo iyo tuuganimo la difaacanayo tuugo tii hore oo ka horraysay iyaga waxay uga fiicnaayeen dhulka ma gada jirin dhanka kooxda ridada taliyaha ugu magacaaban booliska banaadir murtadka lagu magacaabo mahdi ayaa hadlay wuxuu sheegay in mucaaradku soo weerareen saldhigga booliska degmada wardhigley sidaanu dagaalka uu ku bilowday saldhigga iridiisii xoog ku soo galay ciidan hubaysan horena aan u soo wargelin saldhigga soo jiiray taasoo sababtay in kadib markii la celin maagan inay xabadu bilaabatay tay in askar hubaysanoo qore wadata sharci darra ah la xakameeyey qorihii la xakameeyey ay ku jiraan in saldhiggii booliiska lagula yimaado lana xabadeeyo askartii booliiska qaar ka midna wax la gaarsiiyo sharci darra inay tahay in ciidan ka baxsan ciidankaas booliiska oo saldhigga waardiyeyna inay awood ku yimaadaan si sharci darra inay ku yimaadaan taasaa sababtay isku dhacaas markaas kadib oo xabadu bilaabata kadib baa la ogaaday dad ka yimid inay yihiin dad siyaasiyiina oo aragti kale lahaa iyo ujeeddooyin kale dagaalkii shalay muqdisho ku dhex maray ilaalada mucaaradka iyo maleeshaadka kooxda ridada soomaaliya waxauu khasaare uu ka soo gaaray dad shacab ah oo ka agdhowaa goobaha lagu dagaalamay waxaa ka mid ahayd dadka dhaawacmay hooyo uur lahayd oo uu soo gaaray dhaawac culus sida ilowareedyo ay sheegayaan in ka badan toban qof oo rayid u badan ayaa ku dhaawacmay dagaalkaasi sida la soo wariyey wuxuuna qayb ka yahay isku horimaadyo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho oo la xidhiira dhulboobka uu madaxa kooxda ridada ka wado magaaladaasi
mahadsanid abushayba kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo hoggaanka dhaqanka mid ka mida beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayadaas waa kan casaam carafaat kulankan oo ahaa mise heersanaa loo saagaasmay islamarkaana u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga gado iyo beesha elay ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka caanoole oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gado kulankani waxaa looga hadlayey garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika horumarinta tacliinta iyo qodobo kale oo fara badan intuu kulankaasi socday ayaa waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka beesha elay
tuulada caanoola mayba wada tashiga dheegeega oo ilaahay subxaana watacaala oo suurageliyey oo waalida gobolka goobjoogka iyo taas geeg mayka kulmeenaha oo iyo maal odayaasha caanoola anoo hadda ka hadalow odayaal tuulada caanoola ka hadalow gaar ahaan ma isa falangayeenaha meesha ceelay ma isa falangayeen in waxbarashada oo korlongaada jihaad kol hormarifadi in oo laka wada tashada waan isa wada qaadanay waxbarashada in korlongaado layska garab gala yaa ku wada talinay maanta ilaahay subxaana watacaala taasan in suurageliyey walaayada gobolka iyo iyo maamulka o dhan waxay ahaabaa maanta kolonnay annagoo odayaashii de tuulada caanoolaan nahay ilaahay mahaddiisii wixii aan fikrada ayaga inoo keeneen waa qaadanay waxa annaga u gudbinayna way qaateen si wanaagsan bay noogu dhammaatay alxamdulilah ilaahay mahaddiisa weeye odayaasha tuulada iyo maamulka tuuladana waa isku xiran yihiin haddii ilaa yidhaha horumar iyo baraaro iyo tacliin iyo wax kastaba haddii ilaa yidhaha waxay maamulka uga baahnana wayna siiyeen iskool bay noo fureen madrasay noo fureen dee annaga hadda tacliinta noo joogta si fiican caruurteena gabdhaha qur-aanka dhameeyey waxbarashadeena way fiican tahay maadiyaa naga maqnaa maadina waa helnay hadii ilaa yirahdo wixii hadda ka dambeeyana inaan sii ziyaadino annaga xaggeena ka ziyaadino maamulkuna noo ziyaadiyo sidii la rabayna wax nooga dhacaan aan rabnaa hadii ilaa yirahdo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay uwaaska beesha ilaay uwaas cabdulaahi isagoona ballan qaaday inuu naf iyo maal la garab taagan yahay ku dhaqanka shareecada islaamka madayan ugaas cabdulaahi ahaa beele reer eelay iyo wilaayada islaamka gobolka geda arin shir wiin oo ya qaadadeen ka mid ah in ilaahay kitaabciisa laka hormariyi lahaay dadka waxbarashadii oo ciyaalka laka hormariyi lahaay aljihaadu fii sabiilillahi ilaahay kitaabci in la korweelano liinka talladayaa fidhigaas kulankaas wiinka badan oo sharafta badan yaa liinka talladaay ini una beele reer eelay mada-ana sida ilaahayba kitaabsha inka sheegay infiruu khifaafa wa higaala wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum daalikum khayru lakum antum taclamuun owlaadana maalkan in naftaaran ilaahay kitaabshay una ka biina ka garab surugno kor unka qaadna gaalada una ka ibayna yaa nooga hon haddii ilaahay raalla ka nagda middo kale sida beeraha dalaga dadka liinshal horumariyi lahaay dadka fadhiyoona liin garab gobada lahaay beero liin tacba lahaay faraha webigaha ka butaacayo beero zaracjo dilow liin hiri lahaay horumar lanka diiri lahaay intaasa beelle iyo wilaayada iyo ka wada taladeen waxyaalaha dariska ummado ee la-e beeleme dhulbilaaranga fadhiide lankasto islaam ee darisba la-e ini daris wanaag liin suubiyo gacmo lisqabsado liswanaaji liswalaalada sida ilaahayba kitaabka in sheegay inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhwaykum uusan ari inuuna gacmo isqabsananiyi furun gacmo furun qalbo furun walaalnimo ehelka jiiraanka inay inuuna iskala noolaan antaasna ka go'aansanay haddii ilaahay raallo
ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga huulaayadda islaamiga gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan waa inaan jihaadno cidda jihaadda cizowdo jihaadka waa lagu cizoobaa waadna aragteenoo wiilasha adasheen markay tageen saaxadka jihaadka ay aadeen baariyaala idiin noqdeen miyo ikhwaane marka waxaa la rabaa inaannu jihaadkaas waajibka ah oo cayniga ah oo ilaahay nagu faral yeelay inaanu istaagno maanta waajibaadka wuxuu saaran yahay intaan walbuu saaran yahay odayaasha laga raba maanta jihaadka in ayaga laway u qaadaan oo raayad aad qaadaan ogaaskiina idinku hor fadhiyo waxa weeye idinku waxa weeye idinku weyn oo idin hor fadhiyo ogaas Cabdullaahi aad baad u amaanteen waxaad ku amaanteen nin khayr badan oo ummadda dacwada ku soo dabaalay oo ummadda khayr ku horkac inuu yahay beesha raayad inuu qaado oo odayaasha ku daba faylaana ka rabnaa insha Allah ta'ala qodobkayga ugu dambeeyo waxaan dardaarmay ikhwaani ashcuur bil mas'uuliyah waana tan maanta idin saaran oo u tihiin nabadoono iyo odayaal iyo waxgarad iyo hoggaan ay u tihiin weeyaan maanta waxaad ka shaqayseen tacliintii waad dhisateen dhallinyaradiina waa hagaajiseen alxamdulilah maasha allah haddana hadaf kale iyo waxaad damacsantii inaa hor u socotaan soo saas maha in laga sii dheeray halkala joogo inaad ducaad noqotaan inaad waxaa weeye carruurtiinna maanta aad ilaalisaan masayrkooda daba aad ilaalisaan inaad diintooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda wanaagsan mas-uuliyaddooda aad ilaalisaan adinka idin saartan insha allahu tacaala taana waa daarmeynaa kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada istabajooga ay huulaayada islaamiga gado la yeelanaysa bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada huulaayadaas mahadsanid casam maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku nool deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool dhakhaatiir iyo howlwadeenno ka tirsan maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin oo maalmahan socdaal ku maraya wilaayaadka islaamiga ee dhacabartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa gaaray degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool iyagoona gurmad caafimaad oo lacag la-aanna gaarsiiyey bulshada ku dhaqan degmooyinkii iyo deegaanadii ay gaareen dhakhaatiirtan ayaa bulshada u samaynayay baaritaanno iyagoona siinayay dawooyin tayeesan oo lacag la-aanna waxayna arrintaasi keentay in boqolaal isugu jirtay rag dumar iyo carruur xanuunsan ay ka faa'iidaystaan daawooyinkaas iyo baaritaannadaasi lacag la-aanta goobaha ay gaareen dhakhaatiirtan ka socotay maktabka dhexe ee xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa ka mid ahaa deegaanka dhanaawe oo ka mida deegaanada hoostaga degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool halkaas oo ay ku qaabileen bukaanno kala duwan maanta inta waxaa la keenay daawo daawo eed iyo tayan leh umadi kaga naadi insha allah qoob ilaahay aro daawadan daawadiyo madaxtooyada mayba wax muqdisho nilka biyo fadaan cali ishaaq maxamed dhanaawa yeeka dhanaawa may ku dareere daawooyin oo dad bukaan alixyaaw wada jirin iyo ku socdo waxaanii jirinay daawaha weydii sidii daawo ah anfacadu yalla asii shiling mal awariinaha meyni ku jirinay wal oo daawaya shilingna mal awariina maya haddaan ninkuu ate arigaas kolkal walma ninshaan haddaan ninkuu ata laan kameenka ducaayeey intii ilaahay iinahay cadow oo gaale ee murtadiina nahay side intii ilaahay noofudiyu muslimiintan ilaahay galantiya kormariyu unuuna cadowkaas ilaahay nooreeb wadanka ninkufudiyu muslimiintan ilaahay diisiyu yaanka ducaaya madiina ismaan isaaq nanaawa yeeglow mujaahidiintii sharafta yaa daawo oo sharafla ninshaanta ani jirinaa jilbaa iyo mahoo inayow lugaagan hunguruqaadka oo ku yaraadi yaa ku jirinayo daawafayla erbada ka jarto kaniinaga ka jarto yaana la aseey shilin may oo qaadna may ku odsaday ini una daawada may ninshaana khayr alla siyaa usuuna meedhiyey oo keersha ee inta ilaahay jeeyo oo dembishay alla dhaafo sidoo kale waxay gaareen dhakhaatiirtan deegaanka ceelansaar oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid waxay sidoo kale halkaasi ku qaabileen bukaano kala duwan magaagay haawo cali macalan eel ansaar may ku dareerne daawadniyo nay ni ulaadaana nama daaway may dhiisiyay lamhaba faleenbe eh dhalasharobe eh may hanuungay haaye magadhuuri iyo dhiigbaha iyo wena jug ilaahay lankii dhiibi may la raayso khayrsi daaladana dhan oo gobolka mujaahidiintan garabsha la gaaro cabdishircaadan maxamed way elansaar elansaar may ku daree daawo iyo dhiibahayo beslaam eh ana iyo ciyaalkayba daawo irbadooyin iyo sharombi iyo dhisi meelaha kale nasiibka u yeeshay in dhakhaatiirtan caafimaadka ay gaadhaan waxaa ka mid ahaa deegaanka garasweyne oo ka mida deegaanada hoostaga degmada xudur waxayna halkaasi ku qaabileen tiro dad ah oo ay u sameeyeen baaritaano islamarkaana ay siiyeen dawooyin lacag la-aan ah Magacay kaadamahay garasweyne daawo oo islaamka keenaa mujaahidiinta keenaa anama sii haay geber oo ana dhaliyaha ka daawo ana daawi yadha isii daawo beesalaange jazaaka allahu khayran ilaahay ka mahadsan mundaas kadib mujaahidiinta ilaahay ka mahadsanayinka do'aye ilaahay barakaa ilaahay garantiyo qorkuweel gaalada qabse alla geliy asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maryan aadan salaawe magaalada garasweyne daawo dhiibin oo beesalaange ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ninkeenta ciyaalna oo jirinayo aniina jirinayo dhanbees daawo beesalaangeel nafsi alxamdulilah ilaahayan ka mahad maya maya daawo beesalaangeel nafsi meelkuna ku jirinayn daawada ilaahay daawo ku weelo kore waa nafsi ilaahay maadada kooda ilaahay gaala jibiya lahaa maadada dhamaami ilaahay masamiinta yoonte korka weela asalaamu calaykum magacay baamay dilaayedngaleere deegaankan roo garasiino daawo giidinga ku dareerta eed iyo eedaan ka mahadsagna ilaahay muslimiinta galamte korka weela mujaahidiintan do-ayan ninsheenti ilaahay biinaay keersay anad unug mashaagnan astayla faagay layaay daaw faydhadha isay ilaahay lankasheenin angargaar ilaahay uniinan i anfa eedi eedaan maadsinyin islaanka maanka do-aaya horta gaalada dhijidi ilaahay muslimiinta galantay korka weela xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacan kula dagaalamaysa gaalada iyo murtadiinta halka gacanta kalena ay u fidinayso oo ay ugu gargaaraysa bulshada muslimka ah ee mas-uuliyadda ay u hayaan warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu